bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجmaعين أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii bayaan اlأdilaة الmardية عlى الsunaة التarkiية aqwaashii culummada ayaan ku dhex jirnay fasalkii saddexaad abulxasan caliy bnu khalaf almacruufu bibni bataal imaamkaas ibnu bataal wuxuu ka mid yahay dadka bukhaariga sharxay culimada maalikiyada waaweyn ee bukhaariga sharaxday ayuu ku jiraa ibnu xajarna wax badan ayuu fatxulbaariga uga soo guuriyaa qaala bnu bataal wuxuu yidhi fii sharxihi clى صaxiix اlbukhaariyi fi kitaab اladab kitaabu اladab marka uu sharxaayey taxta baabi kuli baabun kulu macruufin sadaqa baabkaas wuxuu yidhi wafiihi waxaa ku sugan xadiidka xujatun xujaa ku sugan liman jacala tarka camala wax ka tegista qofkii camal ka dhigay ayay xujo ugu sugan tahay iyo daliil wa kasban kasab ka dhigay lilcabdi addoonka uga dhigay bikhilaafi man qaala iyadoo markaa la khilaafsan yahay qofkii yidhi oo min almutakalimiina dadka aan culimada ku tirsanayn ee mutakalimiinta ah ay yidhaahdeen ina tarka laysa bicamalin tarkigu camal ma ahan kuu yidhi iyadoo la khilaafayo wqad bayana الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama dalika biqowlih nebigana arrinkaa wuxuu ku caddeeyey qowlkiisa uu yidhi falyumsik can الshari fainahu lahu sadaqة qofka haddii uunan waxba awoodi karin oo uu bixiyo uu sadaqaysto shartiisa dadka ha ka ceshto kaceshadkaas uu ka ceshanayo shartiisa sadaqay u tahay markaa sadaqadu maadaama ay camal tahay maxaa sadaqo noqday inuu shartiisa dadka kala tago ka tegistaas marka uu shar kala tegaayo dadka waa camal khayra uu ku dhex jiro iyo ficil khayr camal iyo ficil khayra uu ku dhex jiro ayay tahay intaasuu marka xadiidka ka fahmay qultu haakada bayana alimaamu imaamku wuxuu caddeeyey ana tarka ficlun wax ka tegistu inay fal tahay cinda caamati alculamaa culimada badankood khilaafan lilmutakalimiin iyadoo la khilaafayo mutakalimiinta aladiina mutakalimiinta oo laa yucadduuna fii zumrati alculamaai alfuqahaa aan lagu tirinin ayaga waayo alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi khilaafka mutakalimiintu wax muctabara ma aha lianna fuqaha maahanba ayagana ayb abulmudafar asamcaaniyu mansuur bnu cabdiljabaar abulmudafar asamcaaniyu isaguna wuxuu ka mid ahaa culimadii shaaficiyadee waaweyneyd oo kutub badan buu qawaadicu ladilaha iyo tafsiir iyo alistilaam iyo ayuu leeyahay qaala alimaamu abulmudafar asamcaaniyu fii kitaabihi qawaadici اladilati fii usuuli اlfiqhi wuxuu ku yidhi fain qiila haddii la yidhaha low kaana alficlu minhu salى اllahu عalayhi waslama cala اlwujuub ficilka nebiga xaggiisa ka ahaanayo waajibnimaa lagu xambaarayaa lakaana tarku cala اlwujuubi ka tegistiisana waxaa lagu xambaari lahaa wujuub qulnaa waxaan leenahay buu yidhi annagoo ka jawaabayna su-aashaas naquulu waxaan dhahaynaa idaa taraka annabiyu sala allahu calayhi wasalama shay-an haddii nebigu uu shay ka tago min al ashyaa'i ka mid ah wajaba calaynaa mutaabacatuhu fiih waxaa annaga nagu waajibayso inaan ku raacno tarkigaas waana meesha maxalushaahidka ah qultu saraxa hada alimaamu wuxuu caddeeyey wujuuba mutaabacati الnabiy sal l l slama fi tarki nebiga raaciddiisu waajibnimadeeda maxaa lagu raacayaa wax ka tegista imaamkaana marka halkaasaan uga ba- baxaynaa alimaamu الnawawiyu raximahu اllah waa iska macruuf alimaamu الnawawiy tacriif uma baahna qaala fi kitaabihi اlmajmuuc aw sharxi اlmuhadab taxta kitaabi اljanaa'iz markuu ka hadlayay ja- kitaabu اljanaa'iz ducaau اlistiftaaxi wuxuu rabaa inuu yidhaha mas'alada ku saabsan salaatulجanaasada marka la dukado allahu akbar la dhaho wajahtu wajhii ma la akrinaa ducaau listiftaax wuxuu yidhi ducaau listiftaaxi yacnii qiraa'ata ducaa'i listiftaaxi fii salaati اljanaaza in lagu aqriyo fafiihi اlwajhaani اlmadkuuraani fi lkitaab laba wej ayaa madhabta ku jirta oo kitaabka lagu sheegay muhadabka wadakarahumaa wuxuu sheegay marka labada wej ayuu sheegay ayb wadakarahumaa waxaa sheegeen daa'ifatun koox yasiiratun oo yar maca almusanifi musanifka shiiraazi uu ku jiro waatafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alasaxa sida asaxa ah oo wejka asaxa anlaa yaأtiya bihi inuunan la imaanin ducaaءu اlistiftaax janaazada markaad dukanayso allahu akbar acuudu billahi min الshayطaani الrajiim bismi اllahi الraxmaan الraxiim unbaad ka bilaabe ayb laa yaأtii bihi la imaan maayo wamacnaahu macnihiisuna wuxuu yahay kaas ana اlmustaxaba tarkuhu lalama imaanayo macnaheeda maxay tahay waxaa sunno ah oo ajar iyo fadli laga helaa in laga tago idan marka tarkigii ayuu wuxuu ku sifeynayaa istixbaab mararka qaar haddii uunan sunno ahayn nebiga looga daydo istixbaab maba lagu sheegeenba ana almustaxaba shayga sunnada a tarkuhu waayo ka tegistiisa ashaahidu min kalaamihi ana sunnata fii salaati اljanaasati salaatu ljanaasada dhexdeeda inay sunnadu tahay tarku qiraa'ati ducaa'i listiftaaxi ducaa ulistiftaax oo laga tago ayaa sunno ah waayo nebigaa lagu raaca tarkigaas wa qaala ayضa fi lmajmuuci wuxuu ku yihi waana soo marnaye farcun yukrahu waxaa la kahdaa altahwiibu fii gayri subxi asalaatu khayru min annowm in lagu yidhaahdo wixii aan ahayn aadaanka subaxa wa hada madhabunaa waana madhabteennu saas waaye salaadaha kale inaan lagu dhihin wa madhabu ljumhuurna waa sidaas waxaa ka shaykhu abu xaamidin wa saaxibu alxaawi waalmaxaamiliy wagayruhum can innakhaciyi bay waxay ka sheegeen taabicigaas annahu kaana yaquulu inuu dhihi jiray altahwiibu sunnatun asalaatu khayru min annowm in la dhahaa waa sunna fii kulli salawaati salaadaha oo dhan ka subxi sida salaada subax waxaa kalqaadi abu ayib can ilxasan bni saalix wuxuu ka sheegay annahu mustaxabun fii aadaani alcishaai cishaha in lagu dhahaayo aadaankiisa aydan lianna bacda annaasi qad yanaamu canhaa dadka qaar baa la arkaa inay ka seexdaan meesha marka salaad duhur iyo salaad casir iyo maqrib iyo cisho asalaatu khayru min annowm waa laga tegayaa ayaa taal maxaa u daliila marka qofkii yirise waa la waa la sameynayaa maxaa looga celin karaa haddii marka laba dariiq la isticmaalo waxaa looga celin karaa qaacidada tarkiga in la isticmaalo oo la yidhaha war nebigii waa ka tegay iyo asxaabtiisa ama in la in loo keeno xadiid gaar ah oo dhahaya salaada duhur iyo midda casir iyo midda maqrib iyo midda cisho yaa lagu dhihin lama hayo kaas dambe marka midkaa dambe maadaama aan la haynin kanaa ku filan marka tarkiga ayb wuxuu leeyahay marka alimaamu nawowi daliilunaa annaga daliilkeenna xadiidu caaishata waay radia allahu canha ana rasuula اllahi sal l slama qaal man axdaثa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiidkaas caamka ou isticmaalay oo aan mas'aladan gaar u ahayn ayuu u isticmaalay qofkii diinkeenna waxaan ka mid ahayn kusoo daro waa lagu celina rawaahu اlbukhaariyu wamuslim saasuu yidhi qaala alimaamu الnawawiyu raxmat ullaahi calayhi fii kitaabihi khulaasat alaxkaam fii muhimaati اsunani wa qawaacid اlislaam kitaabkiisaa wuxuu ku yidhi fasalaatu rakaa'ibi salaatu rakaa'ib hinta casharata ragca waa laba-iyo toban ragco fii leylati awali jumcati min rajab waxaana la tukadaa bisha rajab jumcada ugu horeyso wa salaatu nisfina mi-atu rakcatin iyadana waa boqol ragco leylata nisfi shacbaan habeenka shacbaan ou nus yahay leylatulxukunka ay dadka qaar u yaqaanaan wey wahumaa labadan salaadoodna bidcataani madmuumataani munkarataani waay waa laba bidco oo la eedeeyo oo la inkiro waay wa ashadduhumaa daman midda ugu eedeyn badanna oo ugu daranna alrakaa'ibu waaye limaa fiiha min altagyiiri lisifaati asalaa waayo waxaa ku sugan salaada qaabkeeda ayay ka bedelan tahay walitakhsiisi leylati اljumcati iyo leylat اljumca in cibaado lagu gaari yeelo oo aan nebiguna ou reebay ay la dhib leedahay wاlxadiiثu اlmarwiyu fiiha baطilu shadiid الضacfi xadiidka salaatu rakaa'ib lagu wariyeyna waa xadiid daciif ah oo daran weliba dacfigiisu daran yahay ow mowduucun ama waaba mowduuc nebiga looga been abuurtay walaa yuktara yaan lagu kadsoonaanin bikownihimaa fii quuti اlquluubi wاlixyaa labadaa kitaab inay ku yaalaan yaan lagu kadsoomin walaa biman ishtabaha calayhi sawaabu fiihimaa ee qofkii sawaabkii iyo toosnaanta ay ka dheeh gashay mas'aladan labadan salaadood ku saabsanna warkiisa yaan lagu kadsoomin abuu camar ibnu salaax ou ka wadaa imaamkii weynaa mana imaamkaa weyn warkiisa yaa lagu kadsoomin uu leeyahay xoogaa waa ka qaldantay arrintaas fadakara waraqaatin fi istixbaabihaa oo dhowr warqadood ku sheegay sunnanimadeeda fa inahum iyagu qaalituuna kuwa gaf gafsan waaye fii dalika arrinkaa ku gafsan mukhaalifuuna lisaa'iri اlummati ummadda inteeda kaleay khilaafsan yihiin waqad qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebiguna wuxuu yidhi إiyaakum wamuxdathaati اlumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha lagu soo daro diinka faina kula bidcati dalaalah waqaala salى اllahu عalayhi waslama man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa rad wahaataani muxdathataani laa asla lahumaa labadan salaadoodna waa bidco asalna ma lah qultu istadala calى bidciyati hadihi اlmasaa'ili bituruki الnabiyi sal l slama faqad labadan salaadood bidcanimadooda wax kale oo gaar ayaga u ah oo reebaya uma deliishanine nebigii inuunan samaynin iyo asxaabtiisoo diinka in lagu soo daray ayuu u deliishaday bes alimaamu nawowina saddex mithaal waa kaasa shaykhu lislaam ibnu taymiyata ibnu taymiya isagana wuxuu ka yidhi mas'aladan ibnu taymiya aimada waaweyn oo wuxuu ka mid ahaa tafsiirka iyo xadiidka iyo taariikhda iyo fiqhiga iyo aqwaalu nnaas fi lfiraqi walmadaahib aad buu u yaqaanay culimadana waa u qireen ibnu naasiriddiin dimashqi alxaafid ibnu naasiriddiin oo ibnu xajarku waqtiga ahaa wuxuu alifay kitaab layraa alradd lwaafir toddobaatan iyo toddoba meelahaas ama wax ku dhow oo imaam ayuu sheegay oo ibnu taymiya shaykhulislaam ku magacaawday sababta uu kitaabkaa u qorayna waxay ahayd nin la yidhaha calaa albukhaari oo xanafi ahaa ayaa wuxuu yidhi qofkii ibnu taymiya shaykhulislaam ku tilmaamo waa gaal uu yidhi dadka qaar ma ogtahay nacaybku markuu ka bato waa iska xadgudbaani markaasuu imaamkaas wuxuu qoray toddobaatan iyo dhowr imaam oo shaykhulislaam ku tilmaantay orod gaalaysiiyuu yihi marka aimadaas islaamka khayrka iyo wanaagga loogu yaqaano kitaabka markuu qorayna wuxuu udhi wuxuu u dhiibay ibnu xajar alxaafid ibnu xajarka fatxulbaariga iska leh taqriid ayuu saaray marka wuxuu u qoray taqdiim waxaa hadda la yidhaahdo kale oo waaga yacni taqriidna la yidhaah ayuu u qoray uu ku ayidaya warka ibnu naasiriddiin ee uu leeyahay ibnu taymiya shaykhulislaam ou ahaa waana ahaana ayuu yidhi haddii masaa-il marka culimada qaar ay ku qabsadaanna ee mas'alo waa laysku qabsan jirayuu yihi qofkuna ijtihaad waa ku gefi karaa ee masaa-isha xataa uu ku gafayna waa masaa-il ijtihaad uu ugu gafay ayuu yidhi haddiiba markaa yacni ay dhacdo saas marka laakiin shaykhulislaamnimadiisu war ma lahan ayuu yidhi waxaana ku filnaan lahaa buu yidhi haddii xataa wax kale uusan sameeyeen in ibnulqayim ou sheekh u yahay nacam imaamkaas muwaafiq iyo mukhaalifba uu ku intifaacay inuu sheekh u yahay keliyaa ku filan ayuu yidhi xoogaa hadalkan waxaan isaga tarjamadiisa uga sheekaynaa waxay tahay dadka qaar baa marka waxay yidhaahdaan waa saas u ahaa iyo nin xun u ahaa iyo marka dadkii culimada ahaa waa u qireen cilmigiisa iyo wanaagiisa ee alla kacabsigiisa nin wuxuuna ahaa muslimiinta wax u taray oo cilmigiisu wax ugu taray dagaalkii markii dimishiq la qabsan rabay oo tataarta ay qabsan rabeen dagaalka isaga laftiisaa la baashiray masar uu tegey ninkii madaxda ah buu yidhi istinfaar iyo in ciidan uu keeno dadka muslimiinta inuu difaaco ayuu ka dalbaday ibnu daqiiqilciida masar joogay markaas waa ka yaabay sida uu u hadlaayo marku arkay markaasuu wuxuu yidhi yucjibuhu lkalaamu wa yucjibunii sukuut isagana hadalkaa cajab gelinaayo anna aamusitaanku yidhi waa u qiray marka wuxuu lahaa marka taariikho waaweyn uu lahaa ibnu kathiir albidaaya wanihaaya ayuu uga sheek yani uga hadlaa wax ka mida kutubna waa laga alifay isaga tarjamadiisa u gaar ah waxaa ka alifay manaaqib ibni taymiya ibnu cabdilhaadi alcuquud duriya ayaana lagu magacaabay oo uu kusoo baxay rag badanna sidoo kale wax uga qoreen marka wanaag iyo khayr ayaa lagu ogaa un qaala fi kitaabihi iqtidaaءi الsiraaطi اlmustaqiim kitaabkiisaa wuxuu ku yidhi faama maa kana almuqtadii lificlihi mawjuuda wixii baahidiisu ay joogtay low kaana maslaxatan hadduu maslaxo ahaa lahay waxaas wa huwa maca haadaa lam yashrachu baahidiisiioo taagan maslaxana inuu noqon karo loo arko haddana uu nebigu jidaynin ee uu ka tegay fa wadcuhu in dadka diin looga dhigo oo la dejiyo tagyiirun lidiin illaahi tacaala waa diinka alloo la doorinayo shay baahidiisii waqtigii nebiga taagnayd hadduu maslaxo ahaa lahay waa joogtay waa ka tegey nebiga sal lla ly slam isagoo baahi u qabu ka leexday oo diin ahaan uga leexday shaygaas in dadka diin looga dhigaa waxay noqonaya diinka alloo la doorinayo waay wax kale maaha wa inamaa adkhalahu fiihi waxaa diinka dhex geliyey man nusiba ilaa tagyiiri ddiini waxyaabahaas waxaa diinka ku dhex daray dadka loo nisbeeyey diinka doorintiisa min almuluuki boqorada iyo wlculamaai iyo walcubaadi ka mid ah ow man zalla minhum biijtihaadin ama qofkii iyaga ka mida oo simbiririxday ijtihaad ku simbiririxday oo aan gaf u qasdin kamaa ruwiya can اnabiyi sal l slama wagayru waaxidi min asaxaabati sida nebiga laga wariyey saxaabo badanna laga wariyey ina akhwafa maa akhaafu calaykum waxaan idinkugu cabsi badanahay shayga aan ugu cabsi badanahay korkiinna zallatu caalimin nin culamo ah simbiririxadiisa waay wax kale idinka baqi maayo waxaan idinkaga baqayaa nin culamo ah qaloociisa qalloociisa waayo ninka caalimkaa marku qalloocdo ummad dhanaa ku dhumaysa asaga ow jidaalu munaafiqin bilqur'aan iyo munaafiq qur-aanka ku doodaayo waa nin af badan war badan oo qur-aankii ku doodaayo dad caamo ah buu salfana isagana ayb waa kuwaan hadda meelaha soo dhigdhigaayo facebookyada iyo social mediaho kale ood u malaynaysa inay qur-aan sheegayaan waxay la dagaalamayaanna waa qur-aankii qur-aankii bay qur-aankii kula dagaalamayaan aayadow akrinaa saasaa ilaahay yidhi kanaa ilaahay yidhi markaasuu caa-isho aflagaadeyna xaggee iska galaan marka nebiga xaaskiisii khaadimkiisii labadiisii saaxiib intii nebiga u dhoweydba haddaad ka dhigtay dad cambaaraysan oo munaafiqiin ah rasuulkiisow ceeb kuma noqonayso inuu munaafiqiin keliya soo dhoweysto asaga waa marka waxaa waaye magac diin la duminaayo oo magaceeda la isticmaalayo wey ayb waana munaafiqiin kuwa noocaas oo kalea waayo warkoodaas xun ayaaba laga garana ayb wa a'imatun mudiluun iyo dad hogaamiyeyaal ah oo wax dhuminayo famihaalu hada alqismi qeybtan marka tusaalihiisa qeybtan marka waa maxay baahidiisii waa jirtay oo maslaxadiisaa taagnayd nebiguna waa ka tegey al-aadaanu aadaanka waayo fi lciidayni labada ciid loo adimo fa ina haadaakan lamaa axdatahu bacdu lumaraa'i madaxda qaarkood markay diinka kusoo dareen ankarahu lmuslimuuna muslimiintu way inkireen liannahu bidcatun waayo waa bidco falow lam yakun kownuhu bidcatan inuu bidco yahay haddii aynan u ahaan lahayn daliilan daliil calaa karaahatihi tusayo karaahadiisa wa ilaa laqiila waxaa la dhihi lahaa hada dikrullaahi ayb inuu bid yacni bidcanimadiisu haddii aanay tusaynin in la nacayo shaygaas waxaa la dhihi lahaa buu leeyahay aadaanku dhib male waa ilaahay xusidiis iyo dikri waaye ayaa la dhihi lahaa wa ducaaءun lilkhalqi ilaa cibaadati اllahi iyo dadka oo cibaado loogu yeerayo waaye fayadkulu fi lcumuumaati buu geli lahaa ka qowlihi tacaala udkuru llaha dikran kahiiran iyo waman axsanu qowla miman dacaa ila اllahi iyo ow amase yuqaasu waxaa looga qiyaasan lahaa cala aladaani fi ljumcati aadaanka jumcada faina alistidlaala calaa xusni اladaani fi lciidayn aadaanka in labada ciidood uu u wanaagsan yahay aqwaa waaba ka xoog badan yahay min alistidlaali alaa calaa xusni akbar اlbidac bidcooyinka waaweyn yacni wanaagii oo dadku ay taxsiinsadaan kanaaba uga xoog badnaan lahaa bal yuqaalu yani wuxuu ku leeyahay aadaanka baahidiisa waa taagnayd oo dadka in loogu yeero cibaado iyo waa loo baahnaa in uu bidco yahay daliil bidcadaas haddaanay daliil u ahaa lahayn inaan la samey karin oo karaaha uu yahay waxaa layska dhihi lahaa cumuumaadka ha lagu dareeriyo oo aadaanku waa dikri cibaadada in dadka loogu waco waa loo baahan yahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi ayaa lasoo qaado lahay bal sidaa lama dhahaya laakiin bal yuqaalu waxaa la dhahayaa tarku rasuuli llaahi sal l slama lahu ka tegista uu nebiga ka tegey maca wujuudi maa yuctaqadu muqtadiyan iyadoo ay jirtay baahi ugu yeerayso oo yacnii baahi la malaynaayo inay keenayso ay joogtay iyadoo baahidaa ay joogto nebiga ka tegistiisa wa zawaalu lmaanici iyo maaniciyo zuulay tarkigaa ayaa sunnatun sunno ah kamaa ana ficlahu sunnatun sida ficilkiisuba uu sunno u yahay hadduu aadaan sameeyo waa la sameynaa soo maaha tarkiga aadaanka uu ka tegay iyadoo maslaxadiisii jirto asagana waa wuxuu ku tusayaa inuu sunno yahayoo lagu raacayo ka tegistaas falamaa amara biاladaani fi ljumcati markuu nebigu jumcada haloo adimo uu yidhi wasalla lciidayni ciideynkana uu tukaday bilaa adaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan kaana tarku ladaani fiihimaa sunnatan in aadaanka ciidda laga tagaa sunnay noqotay markaas jumcadiina waa amray ciideynkana aadaan la-aan uu tukaday meeshaas maxaa laga qaadanaa marka ciideynka in laga taga aada aan loo adimin inay sunno tahayba bal iziyaadatu fii dalika kaziyaadati fii acdaadi salaati in la aadaano ziyaadada lagu ziyaadinayo ciideynka aadaan waxayba la mid noqonaysaa salaadaha yacni cadadkooda oo wax lagu kordhiyo kale iyo wa acdaadi rakacaati rakacaadka tiradooda wax lagu kordhiyo aw ilxaji warkiisu waa iska aada waadix u yahay waana mithaaliyey qaacidadiina waa sheegay qultu qad ajaada waafaada hada alimaamu waa wanaajiyey waana faa-iideeyey imaamkan wuxuuna ku faa-iideeyey bimaa yashfi lcaliil qofka jiran wax daaweeyo wayurwi lghaliil qofka ooma nahraad bixiyo xaysu inahu bayana alqaacidata qaacidadii buu caddeeyey waqacadahaa waana salku u dhigayoo waa taqciidiyey wanafalanaa bitamhiili tusaalena waa noogu siyaadiyey maa axsanahu fi taqriiri اlqaacidati wa tamhiiliha wanaag badanaa yacni sida uu qaacidada us u adyacni u qariray iyo sidau tusaalaha uga bixiyey wahada mima yadulu calaa diqati fahmihi waxay kutusaya marka fahamkiisa daqiiqnimadiisa wa xusni cibaaratihi cibaaradiisa wanaageeda wallaahi ina hadihi alqaacidata qaacidadan uu sheegay low raxala qaalibu cilmin qof cilmi doonayo haddii uu iyada keligeed u rixlaysto litaxsiilihaa inuu soo xasilsado maa daacat rixlatuhu rixladiisa kamaynan dhunteen waayo mas'alo furuuc badan soo gelaysuu ka hadlayna khulaasaduna waa maxay shay baahidiisa iyo masla iyo maslaxadiisu ay taagnayd waagi nebiga oo rasuulku intuu arkay iskaga tegay sunnadu waxay tahay in lagu raaco ka tegistaas mihaalkeedana aadaanka ciidduu kaa kaaga dhigay alxaafidu bnu daqiiq اlciid ibnu daqiiq اlciid abulfatxi اlqushayri alquusi xaafidu ahaa kitaabkan ixkaam اlaxkaamka iyo iqtiraaxa iyo wuxuu leeyahay ilmaamka iyo sharxulilmaamka waana dadka la yidhi darajat اlijtihaad buuba gaaray baa la dhahay xaafidna xagga xadiidka iyo duruqdiisa iyo wuu ku ahaa masar u deganaa ayb labada madhab weliba maalikiyada iyo shaaficiyadaba waa ku fadwo jiray qaala fii kitaabihi ixkaami اlaxkaam sharxi cumdat اlaxkaam wuxuu ku yidhi taxta sharxi xadiid xadiidka lixdan iyo koowaad taxta baabi fadli fadli اljamaacati wa wujuubiha hadalkan ibnu daqiiq isagana hadal aada u qiimo badan waa dheer yahay laakiin mas'alada lafteeda ayuu ta ayuu ka hadlaaba waqad اkhtalafat اlaxaadiiثu fi acdaadi الrawaatibi ficla wa qowla wuxuu leeyahay salaada rawaatibta oo salaadaha faradka ka hor iyo kadib la tukado tiradooda axaadiidta waa isku khilkhilaaftay xagga ficilka iyo qowlka yani inteebuu nebiga tukaday meeqo ragco muxuu yidhi salaadaha uu afka ka sheegay rawaatib inay yihiin waa kala duduwan tahay waاkhtalafat madaahibu اlfuqahaa'i madaahibta fuqahaduna way iskhilaaftay fi likhtiyaari kan la dooranaayo litilka alacdaadi iyo warawaatibi tirooyinka iyo rawaatibtaas wاlmarwiyu can maalikin imaamu maalik shayga laga warinayo annahu laa tawqiita fii dalika wax la gooynaayo la xadaynaya ma leh qaala bnu اlqaasim wuxuu yihi saaxibuhu imaam maalik saaxibkiisa wainamaa yuwaqitu fii hada ahlu lciraaq reer ciraaq ayaa xad u yeelo arrintan wاlxaqu ibnu daqiiq marka wuxuu yihi xaqu wallaahu aclam fii hada اlbaabi baabkan acnii waxaan u jeedaa buu yidhi maa warada fiihi axaadiidu waxay axaadiid ku soo aroortay binisbati ila taطawucaati sunnooyinka iyo wanawaafili almursalati iyo sunnada mudlaqa ah taطawucaadka iyo sunnooyinka iska mudlaqee la samayn karo ila salaad qofku awqaadda la reebay maahane waa iska tukan karaa marka wuxuu leeyahay taطawucaadka iyo nawaafisha mudlaqa ah xaqu wuxuu yahay ana kula xadiidin saxiixin xadiid kasta oo saxiix ah dalla cala istixbaabi cadadin min hadihi alacdaad xadiid kasta oo nebiga ka ansaxay oo tirooyinkan tiro ka mid ah tusay toban labiyo toban oo kalaa la sheegay maalan xadiid kastoo saxiixoo tiro tusay ow hay-atin min alhay-aat ama hay-aadka ka mida tusay ow naafilatin min annawaafili ama sunno sunnooyinka ka mida tusay yucmalu bihi waa lagu camalfalayaa fi istixbaabihi sunnanimadiisaasaa loogu camalfalaa xadiid walba oo ansaxay oo ku saabsan sunnooyinka iyo tiradeeda iyo habka loo sunnaysanayo iyo sidiisaa loo raaca huma takhtalifu maraatibu dalika almustaxab shaygaas sunnada ah markay xadiidku tusay hadba derajada ou sunnada ka yahay waa kala duwan yahay famaa kaana daliilu daalan calaa ta'akudihi wixii daliilku ou tusayo in la adkeeyey maxaa lagu adkeeyey imaa bimulaasamatihi ficlan nebigaa laasimay shayga uu nebigu laasimay oo aada u badiyey oo kale maxaan ka fahmaynaa sunno mu-akada inuu yahay ow bikahrati ficlihi ama samayntiisou badiyey wa imaa biquwati dalaalati lafdi calaa ta'akudi xukmihi ama xadiidka lafdiga uu ku soo arooray baa aada u xoog badan oo ku tusayso sunno adag inay tahay aada loo adkeeyey wa imaa bimucaadadati xadiidin aakhara lahu ama xadiid kalea xoojiyey ow axaadiida fiihi ama axaadiid kale yacni xoojinteeda ayaa ku sugan tacluu martabatuhu fi listixbaab shayga noocaas oo kale ah sunnanimadiisu koray aadayo sunna mu-akada waxaa la yidhaaho wamaa yaqsuru can dalika waxaa intaas ka gaabto kaana bacdahu gadaasheeday noqonay fi lmartabati xagga martabada oo maxaa la dhahayaa sunno waaye dhis mu-akad loogu dari maayo wamaa warada fiihi xadiidun laa yantahi ila sixati wixii kusoo arooray xadiid aan saxiix gaaraynin fain kaana xasanan xadiidku hadduu xasan yahay cumila bihi waa lagu camal falaa goorma in lam yucaaridhu saxiixun aqwaa minhu xadiid xasanaa ku yimid waa lagu camal falaa hadduunan ka hor imaanin xadiid saxiixoo ka xoog badan isaga wa kaanat martabatuhu naaqisatan can hadihi almartabati athaaniya darajadiisana waa ka hooseynaya midda labaad acni saxiixa aladii lam yadum calayhi hadda maxaan haynaa saxiix nebigu daa'imay waa koow saxiix nebigu ounan daa'imin waa ku xigaa xasan xadiid xasanaa yimid laakiin saxiixa caariday waa lagu camal fali karaa laakiin derajada saddexaad u galaa warkiisa aada u fahma cilmi badanaa meeshaan ku jira ayb ow lam yuayb ow lam yu-akad illafdu fii talabihi ama xadiidku waa soo arooray laakiin halla sameeyadiisa lama adkaynin ayb ama yacni waxaan ujeedaa kii aan lafdigiisa lagu adkaynin ayuu ka hooseyna wamaa kaana daciifan wixii daciif ah xadiidkiisu ou daciif yahay laa yadkulu daciifka oo aan gelaynin fii xayizi اlmowduuc yani heer aada u daranoo mowduuc ounan gaaraynin kala saar marka xadiid daciifa ayaa wuxuu sheegay cadad go-an oo salaad ah waqti go-an ayuu salaad u sheegay waana daciif isaga fiiri buu ku leeyahay fain axdatha shicaaran fi ddiini haddii uu shicaar keenayo diinka dhexdiisa shicaar calaamad iyo shicaar haddii uu wato munica minhu waa la diidaa shicaar marka maxaa laga wadaa yacni waxay tahay xadiidkan daciifka ah haddaad maanta ku camal falayso masalan xadiid daciifa wuxuu ku soo arooray salaatu raqaa'ibba tii imaamu nawowi sheegaya ka dhig haddii uu noqonaayo shicaar oo shayga inta la badiyo masalan wuxuu ku yidhi maalin heblaayo ama bil heblaayo ninkii intaasoo ragca a tukado ajarkaasuu helaa waana daciif xadiidka haddii marka dadku ay tukadaan bil walbo marka la gaaro maalinkaas masaajidda isugu yimaadaan oo ay ka dhigtaan calaamad ay noqoto war bishii waa la gaaray war marka waqtigii waa la gaaray shaygii marka yacni soo celcelintiisu ou shicaar noqday munica minhu waa la joojina waayo shicaar hadduu noqda diinow noqonaa ma ogtahay aada u fiirsada marka waxyaabaha marka maalmahan dadka qaar ay sameynayaan waa shicaar soo maaha shicaar inta dhaafayou ciid noqday ciid qaar waxaan aragnay dhahaya waa in ciid loo aqoonsado ixtifaalu mawlidka waa in laga qiimo badnaysiiyaa ciidulfitriga iyo ciiduladxaada wax ilaahay jideeyey buu rabaa inuu ka fadli badnaysiiyo ayb amaam almala uu saas ka lahaa shaashadaha sanadii hore midaa saas lahaa shaygan marka haddiiba xadiid daciifa uu kusoo aroori lahaa hadduu shicaar noqonaayo waa la diidaa shicaarna de ciid shicaarka weyn ma leh ayb wain lam yuxdith hadduunan shicaar keenaynin fa huwa maxalu nadarin meeshaas marka khilaafaa ku jiro waa kii aan shicaar keenayninoo adiga aada gurigaaga iyo ku samaysanayso oo calaamad aan noqonaynin sanawi yacni shahri usbuuci waxba aan noqonaynin kaasaa marka nadar ku jiraa yaxtamilu an yuqaala waxaa suuragala in la dhaho inahu mustaxabun waa iska sunno yani waa sunno in la yidhaha waa sunno lidukuulihi taxta alcumuumaati almuqtadiyati lificli اlkhayr wuxuu iska soo gelaa aayadaha ama axaadiidta khayrka ha la sameeyo dhahayaan wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun ayuu gelaa ayaa dad sidaa in la dhaho waa suuragal iyo waistixbaabi salaa wuxuu gelaa salaad awalba sunna waa iska fiicnayd salaad in la dhaho wayaxtamilu waxaa suuragala an yuqaala in la dhaho ina hadihi اlkhusuusiyaati waxyaabahan oo la gaari yeelayo bilwaqti lagu gaari yeelayo u fiirso ow bilxaali ama xaalad walhay-ati hay-ad lagu gaari yeelayo wاlficlu اlmaqsuusu yaxtaaju ilaa daliilin yaxtaaju ilaa daliilin khaasin ficilka maqsuuskaana daliil gaaruu u baahan yahay yaqtadi istixbaabahu bikhusuusihi kaas oo keenaayo sunanimadiisa si gaara ugu soo arooray wahadaa aqrabu kanaana dhow buu yihi labada ixtimaal wallahu aclam yacni wixii aan shicaar keenaynin laba u kala qaade khayrka in lagu daro cumuumaadka khayrka sheegayo hala sameeyo iyo in la yidhaha maya waxaan maadaama ay waqti ku xireen waxaan maadaama ay waqti gaara sameynayaan hab gaara ay u sameynayaan hay-ad gaara loo sameynayo maya daliilow rabaa oo takhsiis keenayo ficilka maqsuuskaana daliilow u baahnaa jiray tanaana dhow buu leeyahay labada ixtimaal marka meeshaa maxaad ka qaadanaya shay kasto oo hab gaara loo sameeyo cadad gaara lagu sameeyo waqti gaara loo la samaysto daliil gaara oo kuu banneeyo waa inaad keentaa ood keentaa wa ilaa cibaado inaan la samey karin asalkeeda ayaa la joogaa haddii kale wahada aqrabu buu yihi wallahu aclam weli warka isaa sii wato wahaa hunaa tanbiihaatun meeshaan tanbiihaat ayaa yaallo aluulaa ana anagu xaysu qulnaa markaan dhahnay fi lxadiidi daciifi inahu yaxtamilu an yucmala bihi in lagu camal falaa suuragala lidukuulihi taxta alcumuumaati fa sharduhu shardigiisu wuxuu yahay anlaa yaquuma daliilun cala almanci minhu daliil diidaayo waa inuunan istaagin ounan jirin daliilka oo akhasu min tilka alcumuumaati cumuumaadkaas ka gaar ah mihaaluhu alsalaatu almadkuuratu fii awali leylati jumcati min rajab habeenka ugu horeyso jimcada ugu horeyso rajab ee salaada la dukado lam yasixa fiihi alxadiidu walaa xasuna xadiidka kuma ansixin mana xasanna ma aha waa daciif faman araada ficlahaa marka ninkii raba inuu salaadaas dukado idraajan lahaa isagoo hoos gelinayo taxta alcumuumaati adaalati calaa fadli salaati watasbiixaati ee cumuumaadka salaad iyo tasbiix inay fadli badan tahay inuu dhex gashto qofkii rabo sidaa u sameynayo lam yastaqim warkii ma toosaayo daliilkiisa u toosi maayo liannahu maxaa yeelay qad saxa waxaa ansaxay ana nabiya sal ll slam nebiga nahaa an nahaa an tukhasa leylat اljumucati biqiyaamin nebigu wuxuu reebay habeenka jumcada qiyaamuleyl in lagu gaar yeelo rasuulkaaba reebay sala allahu alayhi wasalam marka maxaa iska hor imaanaya nebigii oo jimco in cibaado lagu gaar yeelo reebay iyo salaadan oo habeen jimco la tukanayo marka ma laga yeelayo inuu yidhaha salaad waaye khayr waaye dhib ma laha xadiidaaba caariday markan athaanii waa marka aan dhahno waayo cumuumaadkaa la gelinaa ixtimaalkii ahaa ee laga dhowaa markaan ku soconno waayo ogowhe athaanii tanbiiha labaad ana hada alixtimaal aladii qulnaahu ixtimaalkan aan sheegnay min jawaazi idraajihi inay bannaan tahay in lagu dareeriyo taxta alcumuumaati cumuumaadka wafcalu lkhayra iyo in la dhexgeliyo nuriidu bihi waxaan ka wadnaa fi lficli samaynta laa fi lxukmi maahan inaan ka wadno xukunka biistixbaabi dalika shay-i shayga almaqsuusi ee la gaar yeelay bihay-atihi lagu gaar yeelay alkhaasati gaarka ah ayaa sunno ah inaan leenahay ma ahan buu leeyahay laba kala gara marka culimadan dhahayso wafcalu lkhayra lagu dareerina waa samay kartaa waay adiga laakiin xukunkiisaa sunno ah maya axkaamta daliil waa in laga qaato labadaa marka ku fiirsana lianna alxukma biistixbaabihi in la xukumo sunnanimadiisa calaa tilka alhay-ati alkhaasati lagu xukumo yaxtaaju wuxuu u baahanayaa daliila sharciya calayhi walaa budda daliil sharciya u baahana wixii sidaas ahay baa maanta dee waxaa laga dhigaa yacni iimaanka inay ka mid tahay oo qofkaan sameynin inuu gaal yahay oo nebigu nacab yahay yaa laga dhigaabaa heerkaas bikhilaafi maa idaa facala waxaa taa ka duwan hadduu sameeyo binaa'an calaa annahu min jumlati alkhayraati isagoo ku dhisayo khayraadka un inuu ka mid yahay allatii laa tukhasu bidalika alwaqti khayraadka aan waqtigaa lagu gaaryeelaynin inuu ka mid yahay darteed walaa bitilka alhay-ati aan lagu gaaryeelin fa hada huwa aladii qulnaa bixtimaalihi meesha khilaafka oo ku jira taas ayuu leeyahy athaaliu kan saddexaad qad manacnaa wuxuu yidhi waxaan diidnay ixdaatha maa huwa shicaarun fi ddiin wixii shicaar iyo calaamad noqonayo waa diidnay hore waa tii uu usoo sheegay wamihaaluhu kaa tusaalihiisu wuxuu yahay maa axdathathu rawaafidu shiicadu waxay kusoo dareen min ciidin haaliin oo ciid saddexaad ah shiicadu ciid saddexaaday la imaadeenoo samowhu ay ku magacaabeen ciid alqadiir ciidulqadiirku sideed iyo tobanka dulxija bisha annaga aan carafo u naqaano sideed iyo tobankeeda ciiday u tahay meel qadiiru khum layraa oo maki madiine udhaxayso ayuu nebigu dadka kula hadlay waa waaniyey aalu beytkiisa in la ixtiraamo ayuu dadka ku kula dardaarmay maalintaas bay waxay ka dhigteen maalin ciid ah ciid saddexaad marka ayay kusoo da acyaadu labay ahayd sanawigaa mid saddexaaday ku dareen wakada taasaan ka wadna shicaarku kaas waayuu leeyahay oo kale ninki ciid saddexaad kusoo dara haddii laga celiyo waaba kan warka culimmada waaye haddii marka shiicadu marka la su-aalo waxay leeyihiin maalin weyn ay ahaydoo waa maalin nebigu dadka la hadlay oo aalubeytka qiimigooda dadka u sheegay maalin farxadeed waaye ilaaha loo shukrinayay leeyihiin iyaga iyo kuwaan maxaa farqiga udhexeeya marka masaladan oo kale wakadalika alijtimaacu baa la mida in la kulmo meel in lagu soo ururo wa iqaamatu shicaarihi shicaarkiisoo la oogo fii waqtin maqsuus waqti gaar ah calaa shayin maqsuus shay gaar ah lam yahbut sharcan oo aan sharciga ku sugnaanin haddii meel laysugu yimaado sanadkiiba mar oo yacni wax la muujiyo yacni kaasaan shicaarka u jeednaa buu leeyahay kaas marka soo ma aragta isaga khilaafkaba kuma jireen ilaa koow kii uu soo yiri waayo fa in axdatha shicaaran munica minhu wixii aan shicaar ahayn waayo wixii labada ixtimaal la kala gelinayay waa garan kartaan marka yacni waxyaabaha ciidaha lagu soo daray diinka magacay rabaan ha lahaadaan qasadkii la doono ha laga lahaado in ciid lagu soo daro aan sharcigu ciid ka dhigin waa la diidayaa waa kaas inay bidco tahay wa qariibun min dalika arrinkaa waxaa u dhow ayuu yidhi an takuuna alcibaadatu cibaadada inay ahaato min jihati sharci xagga sharciga muratabatan calaa wajhin maqsuus cagsigii hadda tii aan wadnay waay cibaadada nebiga ka soo aroortay baa waxay u soo aroortay hab gaar ah waqti gaara hab gaara ayay u soo aroortay fayasiidu bacdunnaasi dadka qaara siyaadinayo an yuxdita fiiha amran aakhara wax kale inuu kusoo daro lam yarid bihi sharcu sharciga uunan la soo aroorin la imaanin zaaciman isagoo ku andacoonayo anahu yudrijuhu taxta cumuumin cumuumka inuu iska soo gelayo yacnii sharciga shaygan waqtiga u gaar yeelay adiga inaad waqtigii ka qaadood maalin walba iska samayso waa cagsigii midda hadda ayb fahada laa yastaqiimu ma toosnaanayo yir kan liana algaaliba cala alcibaadaati waayo cibaadaadka waxaa ka shayga gaalibka ah cibaadaadka korkooda atacabudu cibaadaad waxaa gaalibka ah tacabud macquulu lmacnaa inay tahay inay tacabud tahay tacabudaa ka gaalib ah cibaadadan annaga ma fahmi karno sababta waqtigan loogu loo yeelay oo aan waqti kale loo yeelin ma gara karno salaada subax waqtigaan tukanaa duhurka waqti maqribka waqti xajka bilo gaaraa la aadaa haddii la yidhaaha qof uu yidhaha aniga bil walba waa iska xajina yani qofkaas xikmaddii sharciga ayuu ka hor imaanaa soo maaha waayo shaaricu muxuu saddexdan bilood bis uga dhigay ashhurulxaj isagaa yaqaan annaga ma naqaan addoomaan nahay sidii sameeya naloo dhaam u sameynaynaa ayb wama'haduhaa fiiri meeshaa marka cibaadaadka ma'hadkooda iyo qaabqaadashadooda atawqiifu waayo tawqiif waxaa la yidhaha cibaado waxaad samayn kartaa marka daliilku ou kub uu ku amray waa tawqiif waxay ku xiran tahay inay nebiga ka sugnaatay asxaabtiisa haddii aynan ka sugnaanin cibaado ma ahan waxaas waayo macnaha wamaahaduha tawqiifu marka yaa daliil looga baahan yahay shay cibaada haddii lagu doodayo ninka sameynaya waa inuu daliil u keeno inuu yidhaahdo daliil caama keeno iyo daliil waqti ku xirnaa oo waqtigiisii cibaado aan ahayn lagu sameynayo iyona ma laga ma laga ogolaanayo waayo daliilkii habkii nebigu oo u keenay uma keenin ayb wahadihi suuratu suuradan xayثu meel waayo laa yadulu daliilu daliil ounan tusaynin calaa karaahati dalika اlmuxdaثi aw mancihi muxdaث shaygaa lasoo darisiiyey karaahadiisa ama diiditaankiisa daliil tusaayo hadduunan jirin waay haddii daliil tusaa ou jiro waaba waaba sii daran tahay soo maha faama idaa dalla haddii uu tuso fahuwa aqwى fi lmanci waadharu min alawali iyadoo awalba la diidanaa haddana haddii daliilku ou sii diido waaba ka daran tahay walacala mihaala dalika arrintaa tusaalaheeda wuxuu noqon karaa maa warada fii rafci اlyadayni fi اlqunuuti masaa-isha uu ka hadlayo feeri waxaa tusaale looga dhigi karaa buu leeyahay qunuudka marka la qunuudayo labada gacmood kor in loo qaado fainahu qad saxa waxaa ansaxay rafcu lyadi fi ducaa'i mutlaqan si guud marka qofku uu ducaysanayo gacmaha inuu kor u qaado ayaa ayaa soo aroortay meeshan oo qunuudka gaarka ama loo isticmaali karaa marka iyadoo qunuudku waa duco maadaama uu duco yahay ducana nusuustu waxay tilmaantay in gacmaha kor loo qaado saa darteed salaada marka lagu jiro ee la qunuudayo gacmaha in kor loo qaadaa sunno ah ma la dhihi karaa faqaala bacdu lfuqahaa'i culimada qaar waxay yidhaahdeen fuqahada qaar yarfacu lyadda fi lqunuuti qunuudka labada gacmood kor u qaadaya liannahu ducaaءun waa duco fayandariju taxta daliili اlmuqtadii liistixbaabi rafci lyaddi fi ducaa waxau hoos gelayaa uu ku aroorayaa naska dhahayo marka la ducaysanayo in gacmaha kor loo qaado wa qaala hayruhu culimadaa kuwa aan ahaynna waxay dhaheen yukrahu waaba la kahdaa lianna algaaliba maxaa yeelay sida gaalibkaa calaa hay-ati alcibaadati hay-ada cibaadada ay ku dhacayso altacabudu waltawqiifu tacabud iyo tawqiif shaygan marka wuxuu u baahan yahay salaada dhexdeeda marka daliilku inuuna tuso maadaama hay-ad gaaroo fi salaati ah ay tahay ayb wasalaatu salaadana tusaanu waa laga ilaaliyaa can ziyaadati camalin camal in lagu kordhiyo gayri mashruucin fiiha camalkaas oo aan la jidaynin camal aan mashruuc ahayn salaada dhexdeeda in lagu kordhiyo waa la nacaa fa idaa lam yahbut alxadiidu fii rafci lyadi fi lqunuuti xadiidku hadduunan sugnaanin marka qunuudka dhexdiisa ilaa qunuud salaadu ku dhacay ee gacmo koryeelidda xadiidkeeda hadduunan sugnaanin kaana adaliilu daallu calaa siyaanati asalaati can alcamali daliilka tusaya salaada in laga ilaaliyo camal alladii lam yushrac aan la jidaynin baa wuxuu noqonayaa akhasa mid ka khaasan min addaliili daalli calaa rafci اlyadi fi اducaa daliilka tusayo gacmaha in kor loo qaado labadan daliil marka daliilka salaada dhexdeeda hay-ad aan sugnaanin in laga ilaaliya maadaama uu ka khaasan yahay ou salaada ku saabsan yahay isagaa laga hormarinaa buu leeyahay midkaas caamka ah waxaa la ysku haysta marka waa arkaysaa waa rafculyadayni fi lqunuud shicaar weyn oo nebiga iyo asxaabtiisii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin aima alarbaca a'imadii diinta ay ka tageen dadka bilaabayna ay yihiin dad aad u siiro xuno culimmada dhan ay ku tilmaameen dad yacnii baatiniyo ah oo shar badnaa ay bilaabeen sidee loo ogolaana marka nimankaa cubeydiyiinta faatimiyiinta la yidhaahdo waxaa laysku raacay dad xun inay ahaayeen muddadii ay masar ka telinayeen iyo bilaadi lmaqrib saddex boqol oo sano meelahaas ay ahayd saddexdaas boqol ku dhowaad bukhaariga iyo muslimka iyo lagama akri jirin masaajidda waa mamnuuceen waqtigii salaaxudiin alayuubi dowla alayuubiya ayaa ayaga ka bedeshay masar dowla alayuubiya markay timid oo salaaxuddiin uu yimid ayaa masaajidda in bukhaariga lagu aqriya loo fasaxay ayb intaas oo culimo oo a'imada culimada islaamka madaahibtooda kala duwan tahay dhammaan waxay isku raacsan yihiin nimankaas inay niman xun ay ahaayeen abubakr ilbaqilaani kitaabuu ka qorayba ayb marka in dadka noocaasa la haleeshiiyo shaygan khayrka lagu tilmaama inay ayagu helaan oo nebigii iyo asxaabtii iyana ay waayaan taasaaba bar madoow ah alraabicu kan afaraad maa dakar marka warka warka dadka qaarkood ay sheegaanna ogaada melig mudafar ayaa bilaa yacni ayaa bilaabay oo nin saalix oo wanaagsan oo joogi jiray mowsil ayaa bilaabayda ay leeyihiin ninkaas qarnigii shanaaduu ahaa shan boqol iyo xoogaagii buu ahaayoo weliba nuurudiin zinki ayaa la tasha jiray isaga ibnu kathiirna albidaaya wanihaayuu ku sheegayaa abuu shaamana asagaa bilaabay mutlaqan ma dhihina mawsil oo asaga ku bilaabay yuu yihi marka mawsil oo asaga ku bilaabay waxay u bedeleen ninkaasaa u horreeyay wax bilaabay faadimiyiintan uma horreeynin bay leeyihiin laakiin xaqu wuxuu yahay faadimiyiinta way ka horreeyeenba ninkaas ninkaanina mawsil bilaadi mawsil waayo meesha uu uu ku bilaabay isaga taariikhda kutubay ku taallaa ninkii rabana waa aadi karaa waxba ma qarinayno masaadirta masaadirta marka albidaaya wanihaaya iyo dib ugu laabo fiiri adiga marka yacnii indhaha ha istirin qof warkiisna ha iska aqbalin laa ana walaa hayrii aniga iyo heyrkay midna ha ka aqbalin war haddaa wax aqri karto fiiri wixii laguu sheego meesha aan ku tilmaamayno dib ugu laabo fiirin alraabicu maa dakarnaahu min almanci wixii aan sheegnayoo manci diidista ah fataaratan yakuunu manca taxriimin buu noqonaa mararka qaar xaaraan wataaratan manca karaahatin buu noqonaa walacala dalika yakhtalifu bixasabi maa yufhamu min nafsi sharci waxaana laga yaabaa buu yidhi hadba siday u kala duwan tahay waxaa laga fahmayo sharcigan min nafsi sharci oo min atashdiidi adkayn fi libtidaaci la adkeeya binisbati ilaa dalika aljinsi shaygaas aw itakfiifi ama fududayn alaa taraa miyaadan arkaynin anaa idaa nadarnaa haddaan aragno ila albidaci almutacaliqati biumuuri اdunyaa waa bidcadii macnaheedii luqawiga soo ma aragti waxyaabaha adduunyada ku tacalluqo markaan aragno lam tusaawi albidaca almutacalliqata biumuuri alaxkaami alfarciya lama sinna bidacda ku tacalluqdo furuucda shareecada walacallahaa acnii waxaan u jeedaa albidaca almutacalliqata biumuuri dunyaa bidcooyinka adduunyada ku tacalluqdo diyaaradaha iyo maraakiibta iyo marwaxadahan iyo laa tukrahu aslan maba karaaha maba ahanba taas aslanba ilaa diin ma loola qasdaaye bal kahiiru minhaa in badanoo kamida yujzamu waxaaba la jasminayaa fiihi dhexdiisa bicadami alkaraahati waidaa nadarnaa haddaan eegno ila albidaci almutacalliqati bilaxkaami alfarciyati bidcooyinka axkaamta farciga ku tacalluqdo lam takun musaawiyatan lama sinna iyadana lilbidaci almutacalliqati biusuuli alcaqaa'id bidcooyinka caqiidada galo yacnii bidcada caqiidada gasho iyo midda furuucda gasho iyo midda adduunyada kulligood ma sinna bidcooyinkaanba sinayn lafteeda fa haadaa wuxuu yidhi kani maa amkana dikruhu fii hada almowdici waa wixii suuragal ay noqotay meeshaan inaan ku sheego lagu sheego maca kownihi min almushkilaati alqawiyati weliba isagoo ah waxyaabaha ishkaalka geliya dadkay xooga badan sababta waa maxay licadami dabdi fiihi biqawaaniina qawaaniin shuruud iyo lagu dabdiyoon jirin taqadama dikruhaa lisaabiqiina culimadii hore usoo hormartay maadaama culimadii hore aynan shuruud iyo wax u dhigin ayay dadka qaar ishkaal gelinayay ku adag tahay waqad tabaayana annaasu fii hada albaabi baabkan oo bidcadan dadku waa ku kala duwanaadeen tabaayunan shadiidan kala duwanaansho adag xataa balaganii waxaa isoo gaaray buu yidhi ana bacda almaalikiyati maalikiyada qaarkood mara fii leylatin habeen ayuu soo maray min ixdaa leylatay raqaa'ib acni alatii fii rajab aw alatii fii shacbaan habeenka rajab jumcada ugu horeysa iyo leylatulxukunka salaada la tukada shacbaanka habeen marka la tukanayaa wuxuu soo maray maalikiyada culimada maalikiyada qaarkood ayaa biqowmin yusalluunahaa dad tukanayo ayuu soo maray wa qowmin caakifiina calaa muxaramin iyo wuxuu soo maray dad xaaraan isaga dhex jiro yani dad macsi ku dhex jiro iyo wuxuu soo maray dad salaadan kusoo jeedo salaatu raqaa'ibta iyo salaadahan ow maa yushbihuhu ama wax la mida ow maa yuqaaribuhu fa xasana wuxuu wanaaji labadan qolo xaala xaaladooda wuxuu wanaajiyey xaala alcaakifiina cala almuxarami kuwa macsida ku taagan ayuu ka wanaajiyey cala alxaali almusalliina litilka salaa kuwa dukanaya salaadaas kuwaanuu ka fadilay labadan kuwaana roon adoon degdegin marka fahm wuxuu saa u leeyahay adoon degdegin fahm ha ka fiirinin ninaa tasbiix akrinaa iyo waa sujuudaa iyo iyo nin macsi ku jira maa isku mida say ku dhacday adoon dhihin culimada warkooda aada u fahm yani waxay tahay ninkaani wax aan diinka ilaahay ka mid ahaynuu caawa dhan kusoo jeedaa takyiir ayuu ku dhex jiraa wuxuu isu haystaa inuu ajar badan kasbanaayo war waxaan iska dhaaf ka toobadkeen orod adaa adaa bidci ah buu ku leeyahay aday kaa qaldan tahay ajar baa waxaan laga helaa ayuu ku leeyahay midkan laakiin macsida ku taagan haddaad tiraa war ilaahay ka cabsa macsi baad ku jirtaa allahna hanuuniyo kuleeyahay ama inaa waa ilaahay towbada ha ay haleeshiiyo kuleeyahay waayo wuxuu og yahay inuu macsi ku jiro marka macsida waa laga towbad keenaa laakiin bidcada lagama towbad keeno khatarta meeshaas waa shay aan diin ahayn markaad waqtigaaga ku dhumiso inaad ka toobad keenta lagama yaabo leanna diinaaba u haysataa laakiin shay macsi inay tahay aa og tahay markaa ku jirto waa dhici kartaa inaad ka towbad keento ama xumaan inaad ku jirto ah ayaad u arkaysaa soo ma fahmin marka walidaalika culimadii hore waxay dhihi jireen shaydaanku bidcada iyo macsida bidcaduu jecel yahay waayo ina albidcata laa yutaab bidcada lagama towbad keeno diinaa loo haystaa iyada waxay ka hadlaayaan sidaas u ahay haddii marka caqligaagu ounan gaarin waaguu gaaro allah ku gaarsiiye waxba tacliilaad iyo saanaa la yiri iyo warkaan muxuu yahay iyo waxbaha sii falanqaynin ogaa jahligaaga haddana ha ku darin inaad culimo ku gaf xugmiso ha ku darin wacallala dalika wuxuu ku cileeyey biana alcaakifiina kuwa ku negida ah cala almuxarami shayga xaaraanta ah caalimuuna biirtikaabi almacsiyati waa og yihiin macsi inay fuulaan fayurjaa lahum waxaa loo rajaynayaa alistikfaaru watowbatu dembidhaaf iyo towba inay dembidhaaf inay dalbadaan iyo towbo waalmusalluuna litilka salaati kuwa salaadaa dukanayana maca imtinaacihaa cindahu a'imadaa iyo culimadaa agtooda iyadooy mamnuuc ka tahay muctaqiduuna ninka salaadaa dukanaya waxay ictiqaadsan yihiin qoladaas annahum fii daacatin inay daaco ku jiraan falaa yatuubuuna walaa yastakfiruun mana towbad keenayaan dembi dhaafna ilaahay ma weydiisanayaan sababtoo ah salaad lagama towbad keeno watabaayinu fii hada yarjicu ila alxarfi aladii dakarnaahu kala duwanaanshadanna xarafkii aan sheegnay ayay u laabaneen wahuwa idraaju shayi almaqsuusi shay gaara in la dhexgeliyo taxta alcumuumaati wax gaar ama la dhexgeli karaa nas caam ah meeshaas waa meeshay u laabanaysa oo maalan waxaa lagu yiri ruuxan maxaad u samaynaya khayr waayaa tiri khayr laa waaye shay baad waqti u samaysatay hab gaaraad u samaysaa tiro gaaraad u samaysaa maxaad u samaynaya wafcalu lkhayraa la yidhi baad ayaa leedahay nas caama inaad dhex geliso wax khaas ah meeshaas u laabanaya wahuwa idraaju shayi اlmaqsuusi taxta alcumuumaati ow طalabu daliilin khaasin calaa dalika الshay اlkhaas sidaas ama in daliil gaara loo raadiyo waxaan gaarka ah wa maylu اlmaalikiyati ilaa hada الthaani maalikiyaduna kan labaad ayay ayaga u iilanayaan oo in daliil khaasa uu u baahan yahay wqad warada can الsalafi الsaalixi maa yu-ayidu fii mawaadica wuxuu leeyahay salafkana waxaa ka soo arooray wax xoojinaya warkooda soo ma arkaysid alaa taraa miyaadan arkaynin ana bna cumara radia allahu canhuma qaala fii salaati الduxaa ibnu cumar salaatu duxada markaynan agtiisa ka ansixin asaga wuxuu yidhi inahaa bidcat liannahu lam yahbut cindahu fiiha daliilu waayo isaga agtiisa daliil kagama sugnaanin marka qofkii raba inuu yihaha maya bidco ma ahane waa sunno muxuu keenaa daliilow keena oo wuxuu leeyahay nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wayujzi'uhu min dalika rakcataani yarkacuhumaa fi duxaa xadiidkaas ayuu keensanaa lowlaa axaadiidtaas aynan jiri lahayn sida ibnu cumara lagu taagnaa lahay aada u fahm marka walam yara ibnu cumar ma uunan arkin idraajahaa inuu dhexgeliyo taxta cumuumaati salaati salaad waaye salaad in la dukadana waa fiican tahay ma uunan dhexgelinin litakhsiisihaa bilwaqti lmaqsuusi sababta waa maxay waqti gaar aha salaadan la dukadaa wakadalika qaala fi lqunuuti wuxuu ka yidhi aladii kaana yafcaluhu nnaasu dadka ay samey jireen fii casrihi waqtigiisa inahu bidcatun ayuu yihi walam yara mana uunan u arkin idraajahu inuu dhexgeliyo taxta gelintiisa taxta cumuumaati اducaa ma uunan ku dareerinin wakadalika ma rawa الtirmidiyu min qowli cabdاllahi bni muqafal libnihi cabdullahi bni muqafal wiilkiisa wuxuu ku yidhi fi ljahri biاlbasmalati bismi اllaahi الraxmaani الraxiim too lala jahra salaada dhexdeeda iyaaka wاlxadaث iska ilaali buu yihi waxa diinka lagu soo daro walam yara cabdullaahi bni muqafal ma uunan u arkin idraajahu dhexgelintiisa taxta daliilin caam daliil caama inuu dhexgeliyo ma uunan ar u arkin qofkii marka dhahayo maya bisinka waa lala jahri karaa daliilow la imaanaha wuxuu leeyahay marka yacni maalan sida shaaficiyada iyo ay daliishadaan oo kale culimada qaarna ay risaalayba ka qoreen ayay ka qoreen oo khadiibulbaqdaadi yaa ka mida aljahru bilbasmala axaadiidta kusoo aroortay iyo waxbuu jamciyey inkastoo aynan xoog badnayn oo laga xoog badan yahay marka muhiimku waxay tahay cabdullaahi bni muqafal maadaama agtiisa aynan ka soo aroorin bidcuu ku idlaaqay ninkii waa sunno dhahayana waa inuu la imaadaa xadiid gaar ah oo jahriga sheegayo bacdi alaxaadiidna waa ku timid inkastoo culimada ay leeyihiin saxiixeeduna aad uma cadda daciifkeeduna sariixeeduna waa daciif saxiixuhaa saxiixuhaa hayru sariixin wa sariixuhaa hayru saxiixin ayb oo booskeedana iska leh markii la doono wakadalika ma jaءa can ibni mascuudi radia allahu canhu wuxuu ibni mascuud ka yimid fi ma akhrajahu طabraaniyu fii mucjamihi bisanadihi can qays bni abi xaasim qaala dukira libni mascuudin ibni mascuud baa waxaa loo sheegay qaasun yajlisu bileyl nin waacid ahoo habeenkii dadka u fadhiisto wayaquulu linnaasi dadka ku dhahaayo quluu kada waquluu kada werdiga soo rida intaas dhaha intaas dhaha yani intaasoo subxaana allah intaasoo kada nin dhahay ayaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu faahbiruunii haddaa aragtaan aniga iisoo sheega qaala faahbaruuhu way u sheegeen faataahu ibnu mascuudin mutaqanican ibnu mascuud baa u yimid isaga oo marada isku foorariyey wejigiisana hoos u foorariyey faqaala wuxuu yidhi man carafanii faqad carafanii qofkii i yaqaano waa i yaqaan waman lam yacrifnii fa ana cabdullahi ibnu mascuud qofkaani aqooninna ibnu mascuudaan ahay saxaabigii saaxibkii rasuulka taclamuuna anakum laahdaa min muxamedin sala allahu calayhi wasalama waasxaabih waxaad ogaanaysaan idinku inaad ka hanuun badan tihiin nebi moxamed iyo asxaabtiisa ow amase haddaynan taa ahayn maba ahane inakum idinku lamutacalliquuna bidanabi dalaala baadi ayaad saynta haysaan ama nebi moxamed iyo asxaabtiisa aad ka hanuun badan tihiin ama baadi ayaad saynta haysaan qof muslim oo dhihi kara maa jiro nebi moxamedaa laga hanuun badan yahay ma jiro sida kale waay marka xaalkooda wafii riwaayati laqad ji'tum bibidcatin dalmaa bidca mugdi a baad la timaadeen ow laqad fadaltum asxaaba muxamedin sala allahu calayhi wasalama cilmaa ama nebi moxamed asxaabtiisii baad cilmi dheeraateen labada unbay tahay ama bidco mugdi badanaad la timaadeen ama nebi moxamed asxaabtiisaad idinku cilmi dheeraateen marka maanta wixii asxaabtu aynan samaynin ninka samaynaayo sidaa unbaa la dhihi karaa wax kale ma la dhahay fahaada bnu mascuudin ibnu mascuud waa kan buu ihaan karaa hada alficla buu inkiray maca imkaani idraajihi iyadoy suuragal tahay in la dhexgeliyo taxta cumuumi fadiilati dikri dikriga fadligiisa axaadiidta kusoo aroortay iyadoo la dhexgelin karo intahaa kalaamuhu warkii marka ibnu daqiiq ee dheeraa halkaas ku dhammaaday dersi aada u qiimi badanna waaye marka dadku yacni marka axaadiidta la leeyahay shuruuxdooda ha la akriyo cilmiga oo ahlu cilmiga ha laga faa'iideysto sidaas waay qultu macdiratan can iliطaalati yacni waan cudur daaranayaa cudur daarasho can iliطaalati dheeraynta xaggeedan ka cudur daaranaa maa xamalanii calayhi iguma xambaarin ilaa limaa fii tayaatihi warkan waxa ku laalaaban oo ku dhex jiro min culuumin jama culuum fara badan ah min fiqhin wa usuulin fiqhi iyo usuul ah iyo wa cardin bandhig limadaahibi aimati salafi la bandhigo fii hadihi اlmas'alati اlmuhima weliba feeri ibnu daqiiq wuxuu ku gebagabeeyey hadalka labaad inuu sax yahay oo shaygii waqti khaas a la samaynayo cibaado ah inuu daliil gaara u baahan yahay buu wuxuu u keenay salafka asxaabtu manhajkoodu inuu sidaas ahay ninkii asxaabta manhajkooda ka tegayana waa un isaga wanu wanabaha hada alimaamu alfaqiihu اlusuuliyu imaamkan faqiiha usuuliga wuxuu baraarujiyey calaa amrin arin dii ahmiyatin baaligatin ahmiyad xeel dheer kusu u saaxiib ah fi tafriiqi bayna asunnati waalbidcati kaas oo marka yacnii ku saabsan kala geyn sunnada iyo bidcada la kala geeyo waayo qofka muslimkaa waa inuu ogaado sunno iyo bidco farqiga u dhexeeyo dadka gobol bay ka joogtaa sunno iyo bidca wixii uu ka arki jiray dadkii uu la dhaqmay caadaadkooda ayuu sunno u haystaa wixii khilaafsanna bidco u maleeya sunnada iyo bidcada in la kala saaro waa daqiiq waaye cilmi xeel dheer waaye u baahan xadiid siirada nebiga in aqoon badan loo yeesho usuululfiqiga fiqiga qawaacidkiisa iyo usuulkiisa in qofku yaqaano cilmi marka maqaasida shareecada inuu wax ka fahamsan yahay cilmi sahlan ma aha haddii aan dadka lagu baraarujin lagu baraarujininna arrintaa waxay keenaysaa dadku inay fahmi waayaan wixii la amray iyo wixii laga reebay waayo nebiga inaan raacnana waana la amray inaan khilaafnana waana laga reebay sow maaha haddii la khilaafo maxaa lagu dhacaa bidco haddii la raacana sunno qofku marka inuu wax barto wax isku dayo dadka qaarna waxaa laga celiyey qaabkii ay wax ku bara lahaayeen oo maalan hadduu wax bara lahaayena waxaa la leeyahay kaas iska jir oo kaas iska jir oo kaas iska jir haddaad aragto qof bidco sheegaya ka fogaaw mid shirki iyo ka digaa haddaad aragto ka dheeraaw de maxaan sameeyaa sheekhow sidaada ahaaw waxba inaadan baranina kuu roon ayuu leeyahay war sidaa sidaasi si fiican ma aha dadka adiga melihid adiga ma abuuranin dadkan adiga inaad si daacada wax ugu sheegtaad xaq u leedahay ciddii kale oo ay wax ka maqlaayaan ama ka dhagaysanayaanna igaa xaq u leh iyaga inay wax bartaana laga rabaa laakiin haddaan wax la baranin oo qofka un uu iska ahaado un qof iska caami ah haddana uu isu haysto inuu sunno iyo bidco kale yaqaano aad bay u wareer badan tahay yani meesha loo badan yahay un khayrku ma yaallo walaakina akara annaasi laa yaclamuun oo alla leeyahay khayr iyo shar waa in la ogaado waayo oo diinka ilaahay laga ogaado ayb wa huwa ana alcibaadaati cibaadaadka waxa uu qariray waxa ay tahay ana alcibaadaati cibaadaadka mabnaaha atawqiifu waxay ku dhisan tahay daliil fakamaa ana aslahaa sida asalkeeda laa yahbutu cibaadada sida asalkeeda ounan u sugnaanaynin ilaa bidaliilin daliil in la helo maahane fakadalika sidaasoo kale laa tusaadu calayhaa laguma kordhiyo sifatan sifo walaa sifatun laguma kordhiyo walaa cadadun laguma kordhiyo tiro walaa shay-un shay laguma kordhiyo ilaa bidaliilin daliil maaha marka sida asalkeeduba inuu u sugnaado shardi ay u tahay ayaa sifadeedana in daliilka looga feeriyay ay u tahay waman lam yaltasim bihada alqaanuuni qaanuunkan qofkaan iltisaamin waqaca wuxuu ku dhacayaa waawqaca wuxuu ku ridayaa dadka fi lbidcati wacalaa haadaa kan korkiis ayaana xashada bnu daqiiqi lciid ibnu daqiiqi lciid oo usoo ururiyey al aathaara asalafiyata aathaarta salafka loo nisbeeyey ee ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo uu ka sheegay cabdullahi ibnu muqafal sababkaanu usoo keenay meesha hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi walih وaصxaabih hal cashar ayaa dhinaanayo halka cashar habeen dambe inaan dhammaystirnaan isku dayeynaa sheekha naxwada anaa waa isla hadli doonaa in sha allahu tacaala isagaan ka codsanaa inaan ka qaato habeen dambaan marka iska gebagabeyneyna in sha allahu tacaala sal allah sala ala